bismillaahi raxmaan raxiim duhur wanaagsan dhegaysta kusoo dhowo warka duhurnimo ee raadiyaha dalsan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah
ciidda nabad sugidda ee nisa oo sheegtay in afartan ka mid a al-shabaab ay ku dileen dagaalo ka dhacay gobolka shabeellaha
qaar ka mid ah shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho oo taageero u muujiyey madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan
aabbaha dhalay wiil xubinta taranka laga jaray gudaha magaalada jigjiga oo ka hadlay sida ay wax u dhaceen iyo xaaladda caafimaad ee wiilkiisa
rabshada khasaare dhaliye oo ka dhacay ceerigaabo iyo weliba xiisad ka taagan halkaasi
iyo doorashooyinka madaxtinimo ee dalka turkiga oo si rasmiya maalinta beritaa u furmaya iyo shucuubta muslimiinta oo si weyn u taageeraya madaxweyne erdogan
intaasi waxay ahayeen qodobadii warkeena ugu duurkoronaa waa sabti taariikhdan waxay ku beegan tahay saddexiy tobanka bisha may sanada labada kun saddex iyo labaatanka wadajir waxaa idinkugu waramaya awkarda yaxya anigoo cabdifataaxa kusoo dhawaada warkii oo fidsan
hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa ayaa waxa ay sheegtay in afartan ka mid a dagaalamayaasha al-shabaab ay ku dileen howlgallo qarsoodi ah oo ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose cabdifataax ilkacase ayaa ka waramaya
war-saxaafadeed ka soo baxay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa ayaa waxaa lagu faahfaahiyey howlgal ay ciidanka sirdoonka iyo saaxiibada caalamiga ah ay jimcihii ka sameeyeen qeybo ka mid ah gobolka shabeellada hoose howlgalka oo ahaa mid qorshaysan ayaa waxaa lagu beegsaday xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo ku sugnaa deegaanka calafuuto oo hoostagaa degmada kuntuwaarey ee gobolka shabeellada hoose nise ayaa shaaca waxay ka qaaday inay heshay xogta xubno ka tirsan al-shabaab oo isku aruursanaya deegaankaasi si baytiri ay u dhibaateeyaan shacabka soomaaliyeedda qoraalka ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in howlgalkaasi lagu dilay ilaa iyo afartan iyo afar xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kuwaas oo ay ku jiraan horjoogayaal sarsare howlgalkan qorshaysan oo ciidanka sirdoonkai nabad sugidda qaranka iyo saaxiibada caalamiga ay ka fuliyeen deegaanka cali fuuto oo hoostaga degmada kuntuwaare ee gobolka shabeellada hoose ayay ku dileen in ka badan afartan iyo afar xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kuwaasoo isugu jiray horjoogayaal iyo maleeshiyaad ayay tiri hay-adda nisa sidoo kale hay-adda ayaa intaasi ku dartay in ciidamadu ay burburiyeen hub fara badan iyo godad ay xubnahaasi ka qoteen deegaanka lagu weeraray siday hadalku dhigeen howlgalkan ayaa waxaa sidoo kale lagu burburiyey godad ay halkaasi ka qoteen al-shabaab hub iyo weliba saanado kale oo ay ku aruursanayeen ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay hay-adda nabadsugadii sirdoonka qaranka waxa ay sidoo kale intaa ay raacisay dowladda soomaaliya oo kaashanaysa shacabkeeda iyo saaxiibada caalamiga waxaa ka go-an in al-shabaab lagu beegsado goob kasta oo ay gabaad ka dhigtaan iyadoo haatan ciidanka qarankii shacabka soomaaliyeed deegaano badan ka xoreeyeen dagaalamayaasha al-shabaab dhanka kale ma jirto ilaa iyo hadda wax hadala oo ka soo baxay dhinaca dagaalamayaasha al-shabaab oo ku aadan howlgalkaas oo ay guulaha ka sheegteen dowladda federaalk soomaaliya muddooyinka ugu dambeeyey waxaa sii kordhayay howlgallada ay sameynayaan ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyagoona inta badan howlgallo culus ay ka sameeyeen magaalada muqdisho iyo weliba gobolada u dhow cabdifatax mumiraad e i t v-ga dalsan muqdisho sida warbixintan uu ku eegayo shiine geedi qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa waxay taageero u muujiyeen madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan
libaax laba ma aha shacabka soomaaliyeed ordigan bay iyay codka siinayaan ummadda soomaaliyeed ma ilaawi karto dalka turkiga madaxweyne ordogan abaalku u galay
maalinta berrika ah dalka turkiga waxaa ka furmi doona doorashooyinkii madaxtinimada ee baarlamaaniga dalkaasi bulsho badan oo soomaaliyeed ayaa ka qaybgeli doonta barnaamijkan aannu ku qabanayno magaalada muqdisho ee ku saabsan aragtidii shacabka soomaaliyeed ay ka qabaan doorashooyinka berrinta ka dhici doona dalka turkiga haddaba sidee ayay ku soo dhammaanaysaa doorashooyinka inkastoo shacabka soomaaliyeed ay si aaddaa u aragtida weyn islamarkaana ay jecel yihiin in talada dib ugu soo laabto madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan haddaba shacabka soomaaliyeed aragtidooda ay qaateen ay ahayd in boqolkiiba sagaashan iyo sagaal inay ku rajawan yihiin in madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan uu talada dib ugu soo laabto maadaama dunida islaamka oo dhan looga dabaaldegayo guushiisa maalinta berrita iyo wixii ka dambeeya shacabka soomaaliyeedna waa jaaliyadaha ugu badan ee wax ka barta ee wax ku ganacsada deganna dalka turkiga intooda badan waxay u rajeeyeen in mar labaad talada dalka uu dib ugu soo laabto madaxweynaha dalka turkiga rajab tayyib erdogan بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ummadda soomaaliyeed ma ilaawi karto dalka turkiga madaxweyne ordogan abaalku u galay iyo himilada uu hayo ummadda soomaaliyeed sidaa darteed annaguna waan ogsoonnahay waanaanu garab taagannahay ilaahayna waxaan ka baryayn ilaah macbuudka waxaan ka baryaynaa in ilaahay guusha siiyo guusha allaha siiya ordogon guusha allaha siiya ordogon guusha allaha siiya ordogon ummadda islaamka oo dhan baa u ducaynaysa culammadii baa u ducaynaysa waxgaradkii baa u ducaynaysa ummadda soomaaliyeed waxay garab taagan tahay madaxweyne ordogon alla ha guuleeyo guul guul guul بسم الله الرحمن الرحيم horta magacayga cabdi xaaji cil macawul baa la yidhaahdaa xabiibna waa la yidhaahdaa marka koowaad waxaan leeyahay ilaahay baa mahadle waxaan kaloo leeyahay ilaahow burduqaan guule ilaahow adigaa ilaahay weynaa ah oo xaqa ahaa ah taladuna waa taada haddaannu soomaaliya anigoo codkeeda ku hadlaya mid iga maqan iyo mid ila joogaba anigoo ku hadlaya waxaan leeyahay ilaahow burduqaan guule ilaahow burduqaan guule maadaama aan leeyahay burduqaan ilaahow guule haddee ciddaan la jiro waabad garanaysaan anigu burduqaan baan la jiraa waxaan u arkaa in dan inoogu jidho burduqaan inuu geelaysto burduqaan waa nin islaama waa nin waxna taray waa nin noo hiiliyey waa nin dalkayagii dadkayagii tegey waa nimaan wax ku barannay waa nimaannu deggannahay waa nimaannu ku nasannay waa nin halkan wax ka qabtay in kasta oo dee qof kasta oo ajanabiya oo kuu yimaadaa waxyeelladeeda leeyahay oo isaga laftiisu inta uu noo geystay in ka badan laftigeeda inta uuna taray in ka badan dalka laftiisa loo geystay aannu ognahay oo dalkan wax badan laga guray oo dalkan wax badan lagu waxaystay oo turkigu wax badan sameeyey haddana waxaannu ognahay waxyeelladii waxa uu naga qaatay waxtar buu waxtar buu noogu beddeley waxbaannu ka faa'iidnay waxbaannu ka faa'iidnay kuwa aanaan waxba ka faa'iidin waxyeello maahee baana guraya oo na dhacaya oo na baaranaya isaga waxbaannu ka faa'iidnay daawo noo geeya nin jiran u qaadnaya arday jaamacad ka baxya mid halkan ka boqo oo cararay iska tegayaadoo ku nasayaadoo ku badbaadiya waxbuu noo geystay waxbuuna taray marka waxaan leenahay ilaahow guulee ilaahow diintana u hiili ilaahow cilmaani ha noo dhiibin ilaahow ha noo dhiibin calawi ilaahow ha noo dhiibin shiico ilaahow ha noo dhiibin kirishtan ilaahow ha noo dhiibin buusa- buudayste iyo xaaraami ilaahow ha noo dhiibin baan leenahay waana taageeraynaa waana ku faraxsannahay karaamadiyadiyo ducadeeduna burduqaan bay la jiraan ilaahayna guul baannu ka sugaynaa waxaa la maqla la soconnaa in dalka turkiga ay doorasha ka dhacayso ilaahay hadduu idmo marka waxaan annagu taageersanahay oo aan rabaa inuu soo baxo xisbiga iyo madaxweynaha hadda dalka haya erdogan inuu soo baxaan taageersannahay maadaama islaamkana wax weyn ugu ugu aadan yahay annaka soomaalidaana gacan weyn iyo taageero weynna siiyey nin islaam oo ahlu sunnaana uu yahay inuu soo baxaan rabnaa oo uu guulaystaan taageersannahay waana ugu hambalyeynayaa waana ugu ducaynaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dee waxaa weeye abaal badan buu u galay ordogan marka waxaan taageersannahay ordogan waxaana leenahay ummadda soomaaliyeed way ku taageersan tahay islaamkuna wuu ku taageersan yahay ilaahayna ha guuleeyo islaamka iyo ninka hadda u soo baxay islaam- islaamka marka ordogan baa taageersannahay waana soo dhowaynaynaa marka waxaan leenahay eh, madaxweyne ordogan ummadda soomaaliyeed abaal bay kuu haysaa
qaar ka mid ah shacabka magaalada muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanayay doorashooyinka madaxtinimo ee beri ka furmaya dalka turkiga ayay ahaayeen aabbaha dhalay wiil xubinta taranka laga jaray gudaha magaalada jigjiga ee ismaamulka soomaalida ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda caafimaad ee wiilkiisa iyo sida ay wax u dhaceen cabdikariin gaamadiid ayaa kasoo waramay jigjiga way saseen oo way carareen afartii gabdhoodba qur-aan baa lagu akhriya aduu hadda iska biskooda oo iimaankood ilaahay waa ku soo celiyey xuskoodii markaa wiilkiina dee dhaawiciisu waa sidaa aan uga soo sheekeeyey kanunbaa wiili ahaa haa kanunbaa wiili ahaa kaa dhaawacu gaadhay unbaa wiili ahaa ee ee, waxyeelladu ay ku dhacday halkani waa isbitaalka riverark ee magaalada jijiga waxaa halkan la keenay wiil markaasi si weyn baraha bulshada maalmihii u dambeeyey loo hadalhayay kaas oo la sheegay in xubinta taranka laga gooyey islamarkaana sidoo kale mindi caloosha laga geliyay ama kelida halkan ay hadda lagu dabeebaya waxaan la kulanay markaasi aabihii iyo sidoo kale dadkii ka qayb qaatay ama markaasi u istaagay sidii loo caawin lahaa wiilkani waxaana goobta markaasi aan kula hadalnay qaar ka mid ah goobta meeshii dad ku sugnaa sidoo kale dhakhtarka ayaan la hadalnay oo gacanta ku hayay isagoo noo sheegay in hadda wiilka xaaladiisa keliyii lala tacaali doono markaasi uu u helo meel uu ka kaadiyo balse xaaladaha dambe markaas wuxuu sheegay in mar dambe u baahnaan doonto obarashano waaweyn oo taasoo micnaheedu ay noqon doonto in deegaanka soomaalida waxba looga qaban karin dhakhtarka wuxuu noo sheegay in markaas xaaladda wiilka hadda ay tahay mid lala tacaalayo oo sidii asaga caafimaad u heli lahaa hadda laga shaqaynayo waxaa weeye wiilka ay waxyeeladu gaadhay tooridu ay ku dhacday ee facebooka lasoo dhigay ee facebooka caalamka lagaga dabawaday ninka dhalay waa aniga wiilka aabihii baan ahay aniga oo suuqa ku maqan hooyadina ay riyo dareerisada oo ay riyo hagaajinaysaa qof waalan oo aan abti aan u ahay anigu abti aan u ahay xuskiisuna uusan dhammayn oo ordayaa gurigii yimid gurigu cidluu ahaa gabadh yaroo shan jiraha u qubaynaysay wiilka gabadha yarayd siduu usoo orday bayna aabbahaa maga aabbahaa mee riyuu suuqu ku maqan yahay bay ku tidhi dabeetana siduu usoo orday baa wiilkii yaraadoo fadhiya oo meel loo qubaynayo labadii xiniyood iyo guskiba israaciyo wuu gooyey
rabshado khasaare dhaliyey ayaa ka dhacay magaalada cergaabo iyadoona halkaas ay iminka ay ka taagan tahay xiisad salmaan al cadaala ayaa siyaanba qaadaya
magaalada ceerkaabo ee xarunta gobolka sanaag ayaa waxaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay banaanbaxyo rabshado waday oo looga soo horjeeday maamulka somalilan ee uu hogaamiyo madaxweyne muuse bixi cabdi qaar ka mid ah dadka deegaanka magaalada ceerkaabo ayaa iskugu soo baxay bartamaha magaalada iyagoo banaanbaxyadooda uga soo horjeeday maamulka somalilan islamarkaana ku qaylinayay erayo ka dhan ah madaxweynaha maamulkaasi muuse bixi cabdi ciidamo ka tirsan booliska maamulka somalilan oo gaaray halka uu ka socday banaanbaxyada ayaa rasaas ku kala heriyey dadkii dhigayay dibadbaxa waxaana halkaasi ka bilowday isku dhacyo dhex maray dadka iyo sidoo kale ciidanka booliiska khasaaro dhimasho iyo dhaawacba leh ayaa lasoo wariyey inay ka dhasheen rabshadihii dhacay qaar ka mid ah shacabkii banaanbaxayay ayaa sheegay inay taageero u muujinayeen dadka reer laascaanood iyagoo xusay inay kasoo horjeedaan qaabka ay somalilan u wajahday xiisada ka taagan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool wararkii ugu dambeeyey ee halkaasi naga soo gaarayo ayaa waxay ku waramayaan in magaalada ceerkaabo ee xarunta gobolka sool ay saakay xiisad ay ka taagan tahay ilaayo haatan magaaladaasi qaybo ka mid ah magaalada ayaana laga dejiyey calanka maamulka somalilan waxaana la suray calanka buluugka ee soomaaliya
salibanaad aa mahadsan tahay guudaan intaa ayaa kusoo gowgeynaynaa warkii aad kala socoteen raadiyaha dalsan ciddii usaaga barayhan internetka iyo dib kaga daalaan karaan
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel